بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي صد يا صدحات كتابك التذهيب في أدلة متن الغاية والتغريب متن أبي شجاع waxaan kusoo jirnay kitaabu alfaraa'idi walwasaayaa ragga wax dhaxla waa lasoo sheegay dumarka wax dhaxlana waa lasoo sheegay dadka aan marna dhacaynin waa lasoo sheegay dadka aan marna wax dhaxlayn waa lasoo sheegay casabada kuwa ugu dhowaanshaha badan waa lasoo sheegay dersiga hore intaa kusoo qaadan faslun haadaa faasilun weeye fasalkan waxaa laga hadlayaa dadku wax ay kala leeleeyihiin qofba muxuu wax ku dhaxlaa kitaabka ilaahay furuusha uu sheegay ee muqadarada ah baa laynoo caddaynayaa waalfuruudu furuusha iyo nasiibyada almadkuuratu lagu sheegay faralyaalka lagu sheegay fii kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa sittatun lix weeye wahiya lixdaasi madkuuratun fil aaya aayadda tobnaad aayadda koob iyo tobnaad aayadda boqol toddobaatan iyo lixaad oo suuratu nisaa baa lagu sheegay waa qeybba aayadba in baa lagu sheegay wasata'tii mujaza'atan fii mawaadiciha waa inoo imaan doontaa iyadoo meelaheeda loo kala qeybqeybiyey oo lagu kala caddaynayo ayay inoo imaaneysaa waaya halkaasaa laynoo ku keenaya dayib marka nasiibyada ansibada iyo qadarada muqadaradaayee lagu sheegay kitaabka ilaahay qur-aanka kariimka ah lixdaa weeyaan waay lixdii meeye waa kuwaan ah annisfu nis qur-aanku nis waa sheegay xoolaha kala baroo bar kow waa nasiib lixdii tiri wاruبcu ruبc afar meeloodoo meel wey meesha afraad wاthumnu thumun sideed meeloodoo meel wاthuluthaani huluthaan saddex meeloodoo labo saddex meeloodoo labo dalool wاthuluthu thuluth saddex meeloodoo meel ama dalool wاsudusu sudus lix meeloodoo meel qur-aanku intaasoo sheegay tirooyinka nasiibiyada iyo furuusha muqadaradaada qur-aanku ku dhawaaqay waa lixdan see loo kala leeyahy fannisfu niskii kala barkii fardu khamsatin shan faralkeed wey kala baroo baryaa xoolaha wax ku dhaxla shan qolo shantii baro waaya shantii halkan ka baro afar waa dumar midna waa nin saasay kugu saaranta albintu gabar gabadhi meydku dhalay xoolaha ma keligeed baa joogta maxay qaadanaysaa kala bar falahaa nisfu maa taraka afar liqowlihi tacaala wain kaanat waaxidatan hal gabara hadday tahay falahaa nisfu kala barba u ahaaday qur-aanka ku caddeey qof baa dhintay rag iyo dumar waxuu doono ha noqdo wuxuu ka tegay hal gabar uu dhalay war gabadha maxay wax ku dhaxlaysaa kitaabkaanaa ka baratay waa ga sheegaysaa cidna weydiinaysa kala baroo bar bay leedahay wiil la dhashay ma joogo gabar la dhalatay ma joogto ma ujeedaan waka wayaa kaloo kala bar wax ku dhaxla wa bintulibni wiil gabadhi meydkaan dhintay meydkan wiilow dhalay gabarow dhalay gabadhan yaa dhalay qofkaan dhintay wiilow dhalay gabadh meydku dhalay ma joogto yaa jooga qofkaan dhintay wiilow dhalay waaye baa gabadhan dhalay gabar baa dhashay laguma dhihin gabar gabaree dhashay maa kan dhintay wiil ou dhalay nin ou dhalay baa gabadhan dhalay maxay leedahay nis kala bar bay leedahay ha halmaame waa meelaha muhiimka ah baababka muhiim jiddan jiddan weeye baabkaani qiyaasan waxaa looga qiyaasa calal binti gabadhii meydku dhalaa looga qiyaaso kala bar qaadan jidhay gabadhii meydku dhaloo jooga tani kala bar ma qaadato tii meydku dhalay ma joogto ma jidho hay bilijmaac tanaa booska gelaysa wal uktu gabar walaal ah wal uktu walaal oo min al abi wal ummi aabbiya hooyaba kala walaale meydka kala bar bay qaadataa qof baa dhintay walaashiis aabbiya hooyaba ay walaale ka yihiin baa joogta waa keligeed kala bar bay qaadan wal uktu gabar oo min wal uktu walaal aan dhahno gabar kuwii hore aan dhahayn isan kaa iskaga kaa dhexgeli wal uktu gabar walaala aan dhahno oo min al abi xagga aabbaha qof baa dhintay wuxuu ka dhintay walaashiis xagga aabbaha ay walaalo ka yihiin bes isku hooyo maaha kala bar bay leedahay waa liqowlihi tacaala in imru'un qof in halaka imru'un halaka qof hadduu dhinto halaka halaagsamo waa maxay qof dhintay waa halaagsamay hadduu qof dhinto laysa lahu waladun kaasoo wax taran ah aan lahayn walahu uktun laakiin walaal buu leeyahay gabarah falahaa waxaa u ahaaday nisfu maa taraka wuxuu ka tegey barkeed walmuraadu bilukti walaashaan halka lagu sheegay waa ukto oo min al abi walummi hooye aabbaba uu walaalah ow amase min al abi aabba keliya faqad oo keliya aabbay walaalo ka yihiin halaka hadduu qof dhinto waa maxay maata oo dhinto wey mafhuum waa la garta afartii dumarkaad waa kuwa waa waa inay xabad xabad yihiin hal gabarow dhalay hal gabaroo wiilkiisu dhalay hal gabaroo walaashiisu aabbahi hooyaba kula walaala hal gabaroo aabbe keliya kula walaala yaa soo haray hal qof baa noo haray shantii qolo wazawju zawjkii ninkii qabay xaaska idaa lam yakun haddousan ahayn macahu isaga maciisa waladun wax ilmo ah xaaskiisa baa dhimatay xoolaha kala bar buu qaadanaya shardi ilmo ay dhashay islaantaasi ya idaa lam yakun macahu walad meeshii ilmo ma joogaan aayaddan arag walakum waxaa idiin ahaadeen nisfu maa taraka aswaajukum haweenkiinu waxay ka tagaan kala barki baa leedihin ragow in lam yakun lahunna haweenkaas haddaysan u ahaan waladun ilmo haddaysan ilmo lahayn waa meesha ku yihi idaa lam yakun macahu walad haddaan ilmo jirin hadda ilmahaas islaantan ilmo ay dhashay ma joogo ama isaga ha u dhasho ama nin hore ha u soo dhasho ama nin dambaba nin macnaha ilmo ay dhashay ma jiro ilmo isaga u dhashay keliya maaha hataa nin hore hadday ilmo usoo dhashay nis qaadan mayo kala bar qaadan mayo haweenkaas ma laha ilmo ay soo dhaleen ama ninkaan ha u dhaleen ama nin kale ha u dhaleene ma jirayo weye ma joogo wey wiil iyo gabar waxuu doona ha noqo ilmo ay dhaleen haweenaydan dhimatay ilmo ay dhashay ma joogo waxaa la mida walado ibni wiilay dhashay ilmo ou dhalay ma joogo waaye ujeedka o dhan waa maxay hal soo duuduub farac waarisa ma joogo farac waraso wax dhaxlaysa ma joogaan ama iyadu ha dhasho ya ama wiilay dhashay ha sii dhalo ama wiilal ha noqdeen ama gabdha ha noqdeen ama ninkaan ha u dhasho ama nin kale ha u dhasho ma joogaan waaye marka nakiradaa laga fahmay in lam yakun lahuna waladun nakira fi siyaaqi nafyi tacumu fatacum waaye hadda waxaa garatay shanta qolo oo nis wax ku dhaxasha xoolaha kala bar qaata mid kasta markiisa waa rubuc rubuci lixdii qur-aanku sheegay nis baa u horeeyey rubuc baa ku xiga rubuc waa maxay afar meeloodoo meel afartaas mid ka mid ah waa rubuc warubuc rubucna fardu inayni laba faralkood wey laba qolaa wax ku dhaxasha azawjo ninkii islaanta dhimatay qabay gabadha dhimatay oo goormo ah macal waladi ilmo markuu miciisa yahay welad miciis aw waladilibni wiil weladkiis islaan baa dhimatay ninkeedii bay ka dhimatay haddaan meesha welad jirin nis buu qaadanayay hadda ilmihii baa jira xaaladii labaad wey ilmihii baa jira muxuu qaadanayaa rubuc far meelood meel welad baa jooga ay dhashay ama isaga haw dhashay ama nin kale ama waladu ibni wiil ilmo au dhalay ha laba qolaa wax ku dhexshee qola waa ninkaas zawjka ah qoladii labaadna wa huwa rubucu fardu zawjati zawjada iyo gabadha xaaskaa faralkeeda weeye wa zawjaati zawjaad badan xaasas badan faralkood weeye maca cadami lwaladi ilma markuusan jirin maceeda waay oo waladilibni wiil waladow dhalayna uusan jirin haweenaydu la qabay haddii ninkeedu dhinto hadday hal haween xaas tahay iyo hadday laba tahay hadday saddex xaas yihiin hadday afar xaas yihiin waa isku mid ninkii baa dhintay ilmana ma jiraan iyadu waa noosha ayaan ilmo lahayn ninka dhintay ha ilmo ma jiraan ama iyadu ha u dhasho ama xaas kale ha u dhasho ilmaha anugu uma dhalan dhihi mayso haddii mid kale dhasho waa la mid ilmo ma jiraan wiilow dhalay ninkaas dhintay wiilow dhalay ilmo ou dhalayna ma jiro haweeneygaas xaaskaasoo ka dhintay hal hadday tahay hadday ka badan yihiin maxay qaadanayaan rubuc rubuc waay warkii muxuu kusoo caddaaday rubuc ama nin zawjow xaas qabay baa qaata oo xaaskiisi baa dhimatay oo meeshii ilmaa jira ama ilmo ay dhaleen ama xaaskaa qaadato ninkii baa dhintay oo meeshii ilmo ma jiraan wiil ilmo u dhalayna ma jiraan waa un labadaa qolo labada qolo oo rubuc wax ku dhexsha waay waa liqowlihi tacaala fain kaana lahunna xaasaska hadduu u ahaaday waladun ilmo falakum rubucu ragow rubuc baa idiin ahaaday waay mimaa wixii baana rubca ka qaadanaysaan taragna gabdhuhu ay ka tageen min bacdi wasiyatin dardaaran ka bacdi yuusiina bihaa ay dardaarmeen haweenahaas dhintay dardaarankii baa marka hore la bixinaya dhaxalka waxaa ka horeeya dardaaranka aw daynin dayn dabadiis min bacdi daynin dayn lagu lahaa hadday jidhana daynta markii la bixiyaa dhaxalku imaanaya walahunna dumarka laftooduna waxay leeyihiin alrubcu afar meelood oo meel mimaa taragtum ragow idinku waxaa ka tagteen in lam yakun lakum idinka haddowsan idiin ahaan waladun ilmo marka waa cadi idinka haddaan ilmo idiin ahaan idinka laftiina ruuc baa leedi waay haddaan idinka ilmo idiin ahaan dumarkaasi rubuc bay leeyihin wey saa wey saxdu dumarkaasi rubuc bay leeyihin wixii aad ka tagteen ragow raggii waa dhinteen maxaa ka tagteen xoolo dumarkiinnii rubuc bay qaadanayaan haddaynaa idinku ilmo lahayn ama wiilaa dhasheen ilmo u dhalay uusan jirin dayib war caddaaday wuxuu yidhi halkan wathumunu thumun thumun waa m waa imisa sideed meelood oo meel meesha sideedaad yaa wax ku dhexla hal qolo fardu zawjati gabar zawja xaasa faralkeed weeye iyo wazawjaati hadday zawjaad badan noqdaan faralkiis weeye haye goorma maca alwaladi maca alwaladi ilma macis ilmaa jira nin baa dhintay xaasaskiisiibuu ka dhintay iyo weladna waa jiraa ilmo waaye ow amase waladil ibni wiil weladkii baa jira taasina wataa saddex waliqowlihi tacaala fain kaana lakum ragow hadduu idiin ahaaday waladun ilmo falahunna dumarku waxa u ahaaday athumunu sideed meelood meel mimaa taragtum wixii aad ka tagteen xaasaskan hal iyo labo iyo saddex afar waxay doona ha noqdeen qoriga sideedaad bay qaadanayaan haye waa haddii ninkaa la dhaxlayo caruur uu ka tegey ama wiilow dhalay caruurow dhalay ay joogaan waa intaas sideed meelood meel wey qoriga sideedaad bay qaataan maxaa soo haray wuxuu yidhi wathuluthaani thuluthaanku waa imisa shayga saddex meelood u qaybi laba israaci saddex meelood oo labo fardu arbacatin afar faralkood wey afar qolo baa xoolihii saddex meelood laba kaxaysanaya hal meel bay ka tegayaan labana iyagaa kaxaysanaya afartan qolo ma wada joogaan qolo kasta meesheeda weeye tusaale waa albintayni labadii gabdhood u dhalay qof baa dhintay muxuu ka tegey laba gabdhood u dhalay xoolihii saddex meelood labay kaxaysan waxaa la mid ah wa bintayilibni wiil laba gabdhood u dhalay qof baa dhintay wiilow dhalay laba gabdhood oo dhalay baa jooga wiilki ma joogo laba gabdhood u dhalay saddex meelood labay kaxaysanaya walukhtayni laba gabdhoodoo walaalaayo min alabi walummi aabihi hooyaba qof ka dhintay kala walaala laba gabdhood oo walaalihiisa aabihi hooye la wadaaga buu ka tegi saddex meelood labay kaxaysanaya walukhtayni laba gabdhood oo min alabi aabba keliya kala walaal ah saddex meelood labay kaxaysanaya hadda ma fahamtay gabdhahan waa gabdhihii markii dhaweyto kala barka soo soo waay waxay soo qaadanayeen gabdhihii markii dhaweyto aynu may markaan hadda soo maraynay shantii qolo ahaa niska qaadanaysay haa gabdhahaasi xabad xabad bay ahaayeen markay qaadanayeen niska hal gabarah nis bintul ibni nis ukhta shaqiiqa ah nis ukhta liabah nis hal hal gabar waa inay ahaadaan baa shard ahayd markaa niska qaadanaya keliya iyagiiyo laba laga dhigay wey gabar kasta gabar la mida u keen mar laba laba ma noqdeen nis qaadan maayaane saddex meelood labo bay qaadanayaan waka waa qoladii ahlu niska ahayd oo laba laba noqday zawjkiina laga reebay liqowlihi tacaalaa ilaahay baa wuxuu yidhi baa u daliila yuusiikum ullahu ilaahay wuxuu idiin dardaarmahayaa mada waxa weeye waa xaggee haa liqowlihi tacaala fi lbanaati gabdhaha ilaahay ka hadlo wuxuu yidhi yuusiikum ullahu ilaahay waa idiin dardaarmin fii awlaadikum ilmihiinna ilaahay ilmihiinna idinka idinku halayn mayo anaa sheegaya baa rabbi leeyahay waxa ay qaadanayaan xaqooda iyo cadaaladooda marsiinaya kan hadduu dhaho kana xoolaho ii raacay waa fiican yahay kana waa harow reerka ka tago waxba la siin mayo kana caas bi ugu yahay kana baari bi ugu yahay idinku si kalaa laga yaaba inaa wax dhihi lahaydeen laydin dhiibi mayo hawsha hawsha yaa wata ilaahay baa yidhi anaa caddaynaya hay ayib ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari kan lab waxaa u ahaaday milu xadil unhayeeni laba dhadig dheeftood waay oo kale u qaadanaya laba gabdhood waxay qaataan baa ninku qaaday ninku waa laba qori wey gabadhona waa qori fain kunna nisaan haddaan nimba joogin oo wax o dhan ba haween yihiin oo fowqa thnatayni laba iyo wixii ka badana fowqa thnatayni laba ka badan bay u qoran tahay laakiin labo waa ku jidhaa labo iyo ka badan ah hee falahunna gabdhaha labada iyo ka badana waxaa u ahaaday huluthaa maa taraka wuxuu ka tegay saddex meeloodoo labo war haddaaday xadi marka xadil unhayeyni waa maxay xadi waa nasiib laba dhadig dheeftood nasiibkood fowqa thnatayni waa maxay ey ithnatayni labo waa ku jiraan iyo famaa fowqaha wixii ka sii badan waa caddeeyey mawjeeda masalada waqiisa waxaa looga qiyaastay gabdhaha banaatulibni gabdhaha wiilku dhalay waxaa looga qiyaastay calal banaati gabdhaha uu dhalay oo qur-aanku caddeeyey baa looga qiyaastay lakuu dhalaa sii dhalay waay gabdhahu dumarku dhaxalkooda leeyihiin deegaan dhan oo waxaa jira dumarka aan dhaxalka la siin oo soomaali degto mucdamka marka arrintaasi waa arrin saxa maaha iyaga laftoodana inta la qabsadeen waxay bay ku leeyihin maba rabno see baa dhici kadha inaan dhaxal qaadano ha bay leeyihiin oo haddaan dhaxal qaato qofkaan dhaxli lahaa xoola ka qaato waxay ku doodayaan nin baa maalinta iga sheekeynayay ma xoolihii aan dhaxlay xoolihii aabbahay aan ka dhaxlay baan nin kale u xeraynayaa nin kaleo ay guursan doonto ma yaaba dhici ka dhaha bay bay ku doodayaan gabdhahaaba ogolayn ba inay qaataan raggaa laakiin waxaa ka dambeeyo iyagaa dhaxalka awalta intaasoo midhaa qarni aan siin jirin u diiday marka maba qaadanayaanba bes gabadhaa haddii reerka u timaado waxay rabto xoolaha waa la siinayaa si fiican baa reer looga dhisayaa wixii doonto waa lagu ambabixinayaa laakiin wax dhaxal la yidhaahdo ilaahay jireeyo ay qaadanayso ma jidhaa lagu leeyahay waa dhibaato jidha marka dadka ay hawshaa weli ku dambayso koow halkaa waa la dhameeyey aayaddan marka afartan gabgabdhood labadan gabgabdhood lambar shan soo maha liqowlihi tacaala fi lakwaati gabdhahan ilahay wuxuu yidhi fain kaanata thnatayni laba gabdhood hadday yihiin walaaluhu falahuma thuluthaani saddex meeloodoo lebay leeyihiin mimaa taraka wuxuu uu ka tegey wa thuluthu thuluthkuna fardu thnayni laba faralkood weeye thuluth waa saddex meeloodoo meel laba qolaa wax ku dhaxsha alummu hooyo idaa lam tuxjab markaan la xijaabin hooyo aan la xijaabin hooyo xijaabka xijaabyada mid baanba ku dhicina xijaabka xujbu nuqsaanka wey xajbu nuqsaanka hooyo mar baa nasiib weyn iyadoo qaadan lahayd dad kaloo yimid awgeed nasiibkii weynaa iyo xoolihii badnaa ka yaraadaan oo laga xijaabaa taa waa ku dhacdaa laakiin xijaab waxba ma qaadanaysa kuma dhici kadha shantii qof aan marna dhacin bay ku jiraa aabbihi hooyo aan soo marnay casharkii hore shalayto hooyo waxay qaadataa saddex meelood oo meel idaa lam tuxjab markaan la xijaabin ey waa maxay xujbu nuqsaan waay xajbu nuqsaankaas in nuqsaan xijaabkeed ila sudusi lix meelood meel loo kaxeeyo kamaa sayati qaala tacaala fain lam yakun lahu qofka dhintay waladun ilmo hadduusan u ahaan wa warihahu waxa dhaxlayana abawaahu aabihii hooyada yihiin faliummihi hooyadii waxa u ahaaday aulu saddex meeloodoo meel qof baa dhintay caruur ma leh aabihii hooyadii baa jooga hooyadu maxay qaadanaysaa saddex meelood meel sidii bayna ku imaanaysaa rag iyo dumarka lagu yaqaano xoolihii saddex uqayo hooyadii qori bay qaadatay aabbihiina labadii qorio haray saddex meelood meel hooy hadday qaato maxaa dhahlay saddex meeloodoo laba haray soo maa aabihii baa qaatay ha sidii lagu yaqaana ku jiro wa huwa huludkaasi lilithnayni labana waa u ahaaday iyo fa saacidan wixii kasii badan cadadku tago saacidan xaalihi oo min alikhwati walakhwaati wiilal iyo gabdho walaalo ah oo min waladil ummi hooyadu kuway dhashay ah qof baa dhintay walaalihii xagga hooye ay walaalo keliya ka yihiin aysan isku aabba ahayn buu ka tegey hadday kuwaas hooyada la wadaagaa laba yihiin iyo wixii ka badan xoolahaas waxay leeyihiin saddex meeloodoo meel waa waladul um baa la dhahaa xagga hooyada kuwa ka walaalaha ah kuwa xagga aabbaha maaha maantadaana anoo dariiq maraya masaladan lay weydiiyey la yidhi arrintaa ka war dad ay masaladan ku jirho macnaha dad kalena waa wax dhaxalka wax kule waa jireen waxay ku dareen waxaa jooga laba gabdhood oo walaalo ah oo xagga hooyo kala walaala waa sax saddex meelood oo meel bay leeyihin liqowlihi tacaala fiihim uu ka yidhi fain kaanuu agara min dalika hadday ka badan yihiin intaas fahum shurakaa midba hadday ka badan yihiin fahum shurakaau fi thuluth thuluthkay wadaagsanayaan weliba walaalaha hooyadu looguma qaybiyo wiilka laba madax gabadhuna madax maaha walaalaha xagga hooye ka yimid si siman baa loogu qaybinayaa si siman wiil iyo gabar iyaga waa isku mid ayb mid kastaaba shuruud buu leeyahay waa sudusu sudusku kii u dambeeyey lix meelood meel yaa qaata fardu sabcatin toddobo qolo faralkood wey marka furuushan waa la xafidaa nis yaa wax ku dhexlayay xafid maskaxda ka raaday dadkii baa sheegi qofkaas markaan waxaas joogin qofkaa kale markaan waxaa joogin qofka waxaas rubciyaa wax ku dhexlaya dadka noocaas markay waxaa joogaan iyo markaysa waxaa joogin ya weled baa jooga weled ma joogo sidii baa u kala fiirinaysaa thulu thuluthan kana waa maxay sudus toddoba qola wax ku dhaxasha alummu hooyo hooyo laba xaalay leeda markii haddeer maxay qaadatay thuluth saddex meelood meel xaaladii labaad waa tan sudus lix meelood meel bay qaadan goorma macal weladi ilmo uu dhalay meydka hadduu joogo oo waladil ibni wiil meydku dhalay ilmo uu dhalay hadduu meesha joogo hay hooyo waa qaadataa aw ithnayni labana waa qaataan mada mada waa kaa khalda alummu maca alwaladi hooyo oo ilmo la joogta aw waladil ibni wiil caruurtii la joogta aw ithnayni la joogta labo iyo fasaacidan ka badan oo min alikhwati walakhwaati wiilal iyo gabdho walaalo ah hooyo hadday la joogaan dad walaalo ah oo wiilal ah ama gabdhaba ah ya oo laba iyo wixii ka badan ah maxaa dhacaya hooyo lix meelood meel bay qaadanaysa laba iyo wixii ka badan walaalaa baa jooga wa qaala tacaala waliabaweyhi aabbihi hooyo waxay leeyihiin labadiisa aabe likulli waaxidin oo minha asudus mimaa wixii taraka uu ka tegay in kaana lahu walad hadduu walad u ahaaday qaala tacaala qaala subxaana fain kaana lahu ikhwatun haddii walaalo u sugan yihiin faliummihi sudusu hooyadii lix meelood meel bay qaadan hooyadu marka markay thuluth qaadanaysay welad ma jiro weladu welad ma jiro walaalo tacaduday ma jiraan ya thuluth bay qaadanaysay markay intaa mid ka mida jirana sudus bay qaadanaysaa midda hadda aan tul taaganahay ma meeshay ka dhahaan habar walad weyday waladu walad weyday waa hooyo walad weyday waladu walad weyday walaalo tacaduday weyday walaalo tacaduday walaalo badan weyday thuluth la waylacatay thuluth bay iskala dhaqaajisay wey thuluth bay iska dareersatay iska kaxaysatay ilaahay baa siiyey dhaxal bay u leedahay waay marka qofka haddii dhaxalka loo diido oo xaqi u lahaa meelahana dad aan wax dhaxlan waa jiraan iyo qof iyana shalay baa laga sheekeynaya qofkii xaqa lahaa wixiisa hadduu neef kala soo baxo xataa lagu qabsanayo lagala harayo waa dhibaato waa dhibaato loo diiday waa dulmi waa xaqdaro waaya laakiin meelahan waa qof qof iyo dad kooban oo si wax ka yihiin fahankoodu xumuu yahay ee deegaan dhan maaha oo dhaxalka aan gabdhaha la siin tan maaha hooyadiina halkaa uga tag wa huwa sudusku liljaddati ayeya u ahaaday ayeya lix meelood meel wax ku dhexasha goorma cinda cadamil ummi hooyo markii la waado qof baa dhintay hay hooyadiis ma joogto qofka dhintay yaa jooga ayeydii maxay qaadan lix meelood meel ولخبر أبي داود عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة أي نبي وحو يرى السدس lix meelooda meel idaa lam takun duunahaa sokadeeda haddaysan joogin umun hooyo hooyadii hadday meesha joogto ayay wax ma dhaxsho waayahay walibintilibni wiilku hal gabarow dhalay qof baa dhintay wiilow dhalay gabarow dhalaa joogta sudus bay leedahay maca bintusulbi markay la joogto gabar meydku dhalay bintusulbi dhabarka ka timi qof baa dhintay muxuu ka tegay gabarow dhalay iyo gabar wiilkiisu dhalay gabadhow dhalay maxay leedahay isagu dhalay waa hal gabareh nis bay leedahay hadda waa barata xoolaha kale baroo bar bay leedahay gabadhan kale oo wiilku dhalayna lix meelood meel bay leedahay labadoodiibaa waxay isla qaateen ma garanaysaa thuluthaan oo kale waxa waayo kaba soo qaad gabadhan lix meelood meel soo ma leh gabarna soo nis ma leh nis waa laba bar midkood bar lix meelood meelna waa shayga lix meelood loo qabsha meel ka mid a meesha weyn baa lagu dhisayaa xoolihii lix ku dhis lix baan ku dhisna haye lix meelood baan u qaybina wey lix ku dhisto kala baryaa leh gabadhii meydku dhalay lix maxaa kala bar u ah lix maxaa kala bar u ah waa taqaanaa lixdu waa saddex iyo saddex moogta lix maxaa kala bar u ah saddex baa u ah nis waa saddex gabadhii meyd ku dhalay si ha lix maxaa sudus u ah lix meelood oo meel maxaa u ah hal meel hal qori dheh ha xabad gabadhan wiilku dhalay si saddexdii iyo xabaddan haddii laisku daro afar soo maaha afartaasi thuluthaan bay xoolihii joogaan saddex meeloodoo labo weeye ilaa lixdu waa labo iyo labo iyo labo gabar baa saddex qaaatay gabarna xabad bay qaaatay afar isku gee afartaasi xoolihii oo dhan maxay u joogaan thuluthaan maxay ka tageen thuluth bay ka tageen saddex meelood meel oo labaa bay ka tageen waaye bintul ibni oo maca bintu sulbi ah haddaysan bintu sulbi la joogina keligee tahay nisbayba qaadan lahayd soo ma ha wa huwa sudusku mar kale lil ukti gabar walaala u ahaaday oo min al aabi aabe waa walaal ah meydka macal ukti yay la joogtaa walaal gabar kaloo walaalah oo min al abi wal ummi hooyo iyo aabe uga walaala qof baa dhintay muxuu ka tegey walaashiis aabihii iyo hooyadii dhaleen iyo walaashiis aabihi dhalay sida haddeer dhe mid nis bay leedahay middan kalena oo aabbaha kaliya walaalaha ka yihiinna lix meelood meel bay leedahay sidii haddeer baa u dhisaysaa tabti haddeer binta maca binti sulbi bintu sulbi maca binti libni iyo waa isku mid ukta shaqiiqa maca ukti laabin waa isku mid isku sidee dhaxalku noqonaya waaye qiyaasan oo wakaa waxaa loo qiyaastay calaa binti libni maca binti maa maca albinti wa huwa sudusku fardul abi aabbe faralkii weey maca alwaladi walad maciis oo waladilibni waladulibni qof baa dhintay muxuu ka tegay aabihii iyo caruurow dhalay hadduu doonto caruurtu hal qof baa ha ahaado aabbuhu lix meelood meel buu qaadanayaa ilaa qofkaan dhintaa caruur ka tegay caruur jamaca shardi maa hal qof hadduu ka tago waa mid ama wiilow dhalay caruurow dhalaa jooga aabbuhu lix meelood meel buu leeyahy waayo waxaa kaloo qaadanaya wa farduljaddi awoowe duqii dhammaay laga soo farcamay wey awoowe faralkii wey awowana lix meelood meel buu qaadata goorma cinda cadami labi aabe markii la waayo qof baa dhintay aabbihi ma jooge awowgii baa jooga lix meelood meel buu qaadan waaye qiyaasan calal abi bilijmaac aabbaha loo qiyaastay layskuma hayo wa huwa sudusku fardul waaxidi hal mid faralki weeye oo min waladil ummi kuwa hooyadu dhashay qof baa dhintay muxuu ka tegay hal qof oo walaalkiisa oo hooyadi dhashay aabbana aysan hooyo ka walaal ahayn isku aabbo maaha wiil hadduu yahay hadduu gabar yahayba wuxuu qaadanayaa sudus lix meelood meel walaalaha hooya dhashay mar maxay qaataan saddex thuluth saddex meelood meel markay labo iyo ka badan yihiin hadduu mid mid noqdaanna hal wiil ama hal gabarna lix meelood meel waa midda hadda aan dul taagannahay liqowlihi tacaala wain kaana rajulu nin haddii la helo kaana taama haddaa ka dhigta ninkaasoo yuurahu la dhaxlayo kalaalatan waaye kalaala haddii laga helo wain kaana rajulu nin hadduu ahaado ninkaasoo yuurahu la dhaxlaya kalaalatan hadduu ahaadona waa la dhihi karaa ama wain kaana rajulu nin haddii la helo ninkaasoo yuurahu la dhaxlaya kalaalatan xaaloy nin kalaala waa maxay kalaalo qof waa qofaan asal iyo farac midna lahayn waalid dhalayna ma joogo ubad ou dhalayna ma joogaan kalaalaa la yidhaahdaa waa qaraabanimo soo daasho kalaa soo kalaalooday weeyaan haye haddii ay sidaasi dhacdo aw imra'atun ama nin maba ahee waxa dhintay waa haweeney iyana asal ee farac midna ma leh walahu akhun wuxuu leeyahay wiil walaalah ow ukhtun gabar walaalah waa kuwii xogga xagga hooyada falikulli waaxidin mid kasta oo minhumaa ka mid ah assudusu baa u ahaday lix meeloodoo meel kalaalah man laysa lahu man laysa qofkuusan u ahaan weeye biaslin walaa farcin asal iyo farac midna ma leh oo min alwaarisiina dadka wax dhaxlaah ow man weeye laysa lahu aslun asal aan lahayn aw farcun aan lahayn oo min alwaariiin akun ow uktunna oo min ummihi bay ka dhiganta xagga hooyo kala walaala walaalihii kale maaha walaalaha kale waa taqaanaa lidakari milu xadilunhayeyn wiilkuna laba qori gabadhuna hal qori kuwaani sidaas ma ah lidakari milu xadilunhayeyn waxuma qaybsadaan kuwaani kamaa fasarahu saxaabatu saxaabadii rasuulku say ku fasireen sidaa weeyaan saxaabadii baa saa ku fasire waaye saxaabadii baa sidaa ku fasireen ayb halkan marka la joogo waxaa la dhisaa afar masalo raggii oo dhan oo isku yimid waa masalo dumarkii oo dhan oo isku yimid raggii o dhan haddii isku yimaado qof dumaraa dhintay xaas baa dhimatay dumarkii oo dhan baa isku yimid nin baa dhintay waa zow iyo raggii dumarkii oo isku yimid wada joogaan qoloba qayb baa ka joogta nin baa dhintay ama kulligood waa isku yimaadeen gabar baa dhimatay afartaa masalo marka cashirka dambe aan ka dhigano insha allah qayb wixii aan ka gaarno asalaamu calaykum wallahu subxaanahu watacaala aclam bisawaab